kolfadhigii toddobaad kulinjay labaad ee baarlamaanka koonfur urus iyo jeeka liniskakoy madalanimay baa haytay in la kacansixiyey xukuumadda cusub ee dhowaantun usa dhisi madaweynaaga koonfur urus cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen xildhibaano tiridio deeraasa boqol labaatan iyo afar yaa xaadireen maybana la gudagalay ajendigii iyo oo madaweynaaga koonfur urus cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen inta lan ansixiyna golo wasiirada horsurmi mudaniyaalka kureedna njeedi edsijay ka eedan inay mudaniyaalka ansixiyaan xukuumadda siyoon gobsadaan waajibaadka horyaala bulshada koonfur ursana ku sugu hayta usiiniyo bong egmedi eedka baarlamaanka kalsooni siyowka haa eta town eedabaas inayoo gudadaan waajibaadyo qaran mudaniyaalka marweye mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanayaa sidaan horey ugu socon lahayn in xukuumaddii aan soo dhisay codkii kalsoonida la siiyo
gudoomiyaha baarlamaanka koonfur ursi ayaa ka amaray xildhibaanada inay codka kalsoonida lanqaado doono xukuumadda waana naqada doonto to galanteege kalsoonida dowladdana ka helo doonto tiro hal dheer xildhibaanadii kolkiioo galante teegeen eedyoona dhiibadeen mayba natiijada shaaciyey gudoomiyaha baarlamaanka koonfur ursi cabdiqaadir shariif sheekhuna maye golaha waa boqol labaatan iyo afar tiradoodu waxaa codaysay boqol labaatan iyo afar xukuumadda waxaa cod aqlabiyad leh oo ah boqol labaatan iyo saddex ku ansixiyey xubnihii golaha ee fadhigaas waxaa laga codeeyey waxaana diiday hal cod hal xubin oo keliya waxaana wax ka aamusay nimankadarteed waxaan halkan aan ka cadeynayaa in ajadihii maanta ku saabsanaa codka kalsoonisiinta xukuumadda uu soo dhis madaxweynuhu xukuumadda cod kalsooniha oo boqol labaatan iyo saddex ah lagu ansixiyey sidaas in xukuumadda ansaxay ku tahay
madaweynaaga koonfur urus yaha surumi kolkii xukuumaddiisii heli idka kalsoonida baarlamaanka oo aqlabiyad ah taasoo madaweynagana uusan kuma hadnagi mudaniyaalka koonfur urus waana ka ammaani doorkii oo ku qaadeen dhisowka maamul goboleedka koonfur urus waana sheegi iniyo askun iyin taariikhdina beel dahab ay ku galo doonaan
oo aanhaba ahayn weliga galu taageereyn horay baana ugu ammaanay baarlamaanka koonfur galbeed wadiinadiisi iyo sharaftiisa siduu u uga shaqeeyey dhismaha koonfur galbeed waxaan leeyahay aadaa u mahadsantihiin xukuumaddii lasoo magacaabay runtii waa arkaysaan xildhibaanada sida ay ugu codeeyeen aqabiyo kale runtii joogtay waa idin codeeyeen halkaloo u baahna in dimuqraadiyada lamaasuga ficnay laakiin sida waalidiintu leeyihiin waxa ay ka filaayaan waa garan kartaan waa baahida shacabka ay mas-uulka ka yihiin ay ka filaayaan oo aan inta ka sheegay oo amni leh oo dhaqaalo leh oo horumarinta bulshada leh oo adeegta bulshada leh oo siyaasad leh kolfadhiga toddobaad ee baarlamaanka koonfur ursu kolonjay lamaada ya ah kootirsiga kulamadii u sawaaldhaday baarlamaanka koonfur urus nagadaawo sagaalan iyo siyeed kulon oyoo gobodeen baarlamaanka koonfur urus tan i markii baarlamaanka la yabyabi ajendayaal badanna horyaalaan geekana weli mootiyeena ansixiyowkii xukuumadda oyoo idyo inglug hirinayti